dadku waxay aad u hadalhayaan mugdi badanina kaga jira qaabka uu soo burburay ama lagu kala tegay shirkii ka socday magaalada kismaayo bal noo faahfaahi qodobada sababay in shirka lagu kala kaco shirki horta wax burbur la yidhaahdo ma jiro oo waa ti uu ka hadlay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cabdisha cali sharmaarke waa la wada hadlay go-aankama dambaysa lama gaarin oo heshiis ah oo la seexayna ma jirin laakiin dabcan markii la isugu yimid aragtiyo kala duwan baa la qabay fikrado kala duwan baa meesha la geeyey laakiin wadahadal dheer kabacdi dabcan iyadoo oo heshiis kama dambaysa aan la gaarin baa laga soo tegey laakiin mar walba wadahadal aan wadahadallo waan heshiina weeye in laisu yimaado la wada hadlo oo farqiga la yareeyo oo gaabka dadka u dhexeeyaahi lasoo yareeyo oo fikrada laisku soo dhaweeyo wax meesha ku jiray ahaayeen warar soo baxaya ayaa sheegaya in puntland ay ogolaatay oo dadku weliba deegaan ahaan puntland ay aada u diidanayd laakiin arimo ku saabsan aqalka sare laysku mari waayey maxaa ka jira arrimaha wax ka jiraaha ma jiraan aqalka sare aqalka hoose laba wax isku xiran weeye midna gaar looma dhisi karo midna gaar loogagama gorgortami karo wixii la ogolaanayo waa wax isku xiran oo bakage ahoo qofo wuxuun ka tanaasulaya noqon doontaa kama dambaysta mustaqbalka laakiin waxa laleeyahay puntland baa ogolaatay aqalka hoose marka aqalka saraa lagu gorgortamayaa waxaas waa iska fasiriya weye wax jirana maaha warqada cadaynana waa ka soo saarna haddii meel walba position bay markii aanu sii daynay waad aragteen oo hadee ama websaadyadaad ka arkaysaan ama si officialan ciddii ay khusayso ugu dirnay marka waxaas wax jira maaha madaxweyne maxay yihiin qodobada aad ka beediidsantihiin annagu waxaan rabnaa soomaaliya inay socoto soomaalia ina horumarto soomaaliya inay ka gudubto nidaamka qadariga ah oo muddada soo dilowday oo waad garanaysaan oo waxa lagu soo bilaabay caarta labadii kun lix toban sanay maraysaa maanta marka dowladnimada isbedelka soomaaliya kasoo dhacdhacayay ee wanaagsanaa oo laga baxay civil warki dagaalkii sokii ahliga ahaa ee qabqablayaashii dagaal dowlad ku meel gaara dowladba yani leh sharciyada iyo full governance oo dhab ah in waxaan rabnaa nidaamka dawligahayna inuu la jaanqaado ayaan rabnaa marka meesha shala joogay lama joogi karo iyadoo oo soomaalidu ay socoto gudubtay marka waxaan rabnaa nidaam wanaagsan dadku heshiis ku yihiin matalaad shacbi oo dhaba leh in soomaaliya ay hesho wixii kale oo de somalia dhexdeeda ka heshiinayso oo ah marka xal la moodo dabcan waa laga wada hadli karaa laakiin annagu fikirka aan qabnaa kaawey ma jiraan qodobo aad ka tanaasuseen oo markii hore aad diidanaydeen
shacbiga puntland fartiin bayna fareen mowqifkoodana waa noo sheegeen waana noo igmadeen wixii soomaali wanaageeda iyo soomaali horumarkeeda inaan dadka soomaalida ahoo waxaan wax nagala dhexeeyaan aan wax wadaagno inaan kala hadli karno wixii danta guud ee soomaaliyeed ah loo arko in markaasi waxaa la iska yidhaahdana dadku de wayna wakiisheenoo ayagaan wakiil uga ahayn marka way imaanaysaa in boqolkiiba boqol qof walbaa wuxuu raba uusa heli doonin way imaanaysaa in mowqifyada qaarkood oo in wax la iska yidhaahdo la iskaga soo dhowaado laakiin meesha hadda weli maba joognaba waxaa weeye waxaan u baahannahay in soomaalidu waxaa la yidhaahdo zero sum game qola aanay boqolkiiba boqol hesho qolana ay zeero la diro ay meesha ka baxdahay suurtagal maaha marka waxaa weeye in waxaasna wixii dee dagaalada ahrigaah iyo shidada soomaaliya dhibta keenay weeye lamana sii wadi karo marka waxaa loo baahan yahay in laysu yimaado lawada hadlo tanaasulkan oo dhan walba ka yimaada hal dhinac kaliya kama imaan karo waxaa wararku sheegayaan in dhowaan aad ka qaybgeli doontaan shir kale oo ka dhici doona magaalada muqdisho ma waxaad saadaalinaysaa ama jira oo laguu sheegay in qodobo kuwa ka duwan lagu wada hadli doono shirkaas
shirka hadda wax official hadda way xaashi ahoo invitation soo gaartay ma jirto laakiin waa maqlay inuu dhici doono waa tegaynaa shirka fikirkeena waa geynaynaa waxaan qabnana miiskaanu saarayna oo ka sheegaynaa dabcan waxaa laga hadlaya ajendayaashii hore weeye ajendahan muddu soo socday julaay bishii julaay sanadkan buu soo bilowday waxaadda muddo ilaa shan bilood ku dhowaad dasa ka badnaynba soo socday weeye broseski hadda aan ka hadlayno ah dowlad u samaynta iyo xukuumadaha iyo electionka iyo doorashooyinka dhici doona laba kun iyo lixda qaabku ku imaan lahaa wey koley wixii iyadii baa lasii ambaqaadayaa oo lasii wadi doonaa bay